Xarunta Dhaxal Reeb ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay bandhig ku saabsan cilmi baaris lagu sameeyay sahanka qalin-jabiyayaasha jaamacadaha dalka ee sanadka ilaa waxaana ka qayb galay madax ka socota xarunta Dhaxal Reeb, maamulayaasha jaamacadaha dalka, arday iyo marti sharaf kale. Agaasimaha xarunta Dhaxal Reeb Cabdi Axmed Maxamed iyo maareeyaha xarunta Dhaxal Reeb Cabdulaahi Yuusuf Ibraahin ayaa ka warramaya cilmi baaristan.
shantii sano u dambeysay ilaa iyo boqol iyo kow kun oo dhallinyaro ah in ay ka qalin jabiyeen jaamacadaha ummadda soomaaliyeed marka shanta sano la fiiriyana waxay ku bilaabeen kii waxaa dalka ka qalin jabisay dad gaaraya ilaa iyo lix iyo toban ku dhow shan iyo toban kun ku dhow ayaan ku bilownay labadiina tiro ku dhow shan iyo labaatan kun ayaa qalin jabisay sahankan aanu isqaadnay oo ah waxaanu waraysannay oon xogta ka aruurinay ilaa iyo siddeetan iyo siddeed jaamacadood oo dalka ku yaalla waxaa jirta saddex iyo toban ayagan aan la xiriirnay laakiinse aan dhammaysan afartii sano oo ay jaamacadda kaga bixi lahaayeen dhallinyarada kaga bixi lahaayeen waxaan kaloo xogtaasi ku jirin toddobo aan annaga raadinnay laakiinse aan xog aanan ka helin waxaa lagu soo gudbinayaa xog cilmi baariseed oo ku saabsan qalinjibiyayaasha ay soo saareen jaamacadaha soomaaliyeed muddada shanta sana ah ee ka bilaabata laba kun toban iyo siddeed ilaa laba kun labaatan iyo laba run ahaantii waa xog muhiim ah waxtarna u leh horumarka dalka cilmi baaristan ayaa lagu soo bandhigay kuliyadaha ugu badan oo ay jaamacadaha bixiyaan iyo tira koob lagu sameeyey tirada ardayda ka qalinjibaysa sanad